magaalada boosaaso waxaa ka dhacay mudaharaad ay ka qayb qaateen qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso bannaanbaxan ayaa ka dhashay kadib markii muddo ku dhow asbuuc ay xidhan tahay dekedda magaalada boosaaso aan waxba ka soo digin dadka bannaanbaxaya ayaa sheegay in sidoo kale ay ka soo hor jeedaan shirkadda ajnabiga ee gacanta ku haysa kuwaasoo sidoo kale ka hadlay maciishadda oo cirka isku shareertay waxaana dadkani ay socod ku marayeen inta badan waddooyinka gala xarumaha maamulka iyagoo qaarkoodna waddooyinka ku goynayey dhagaxaan iyo weliba shaagaga baabuurta inta la xaqiijiya bannaanbaxaasi waxaa ku dhintay hal qof oo dhallinyaro ah waxaana dhaawacay ka soo gaadhay laba kale oo isbitaalka weyn la geeyey sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka magaalada boosaaso dadkaas ayaa haleeshay rasaas ay ciidamada cirka u ridayeen si dadka loo kala cayriyo
annaga waxayagii waa cidla carruurtayadii macluul baa laysay dadkayagii macluul baa laysay labaatan beri maanu ka lixin wax ka dhaxay ma jiraan wax dabjitay ma jiraan dekedaasaanu qutul daruuri ka doonan jirray aniga oo magacayga maxamed mire saalax la yidhaaho aad iyo aad baan u lidanaa hanala ka habto soomaali baale reer puntland baale shacab baale dawlada male cabdiweli ma wareejin karo wasiir ma wareejin karo waxa weeye soomaali baale soomaaliya soomaali baale waxa weeye
annaga ogolaan mayno dekedaan la ibsaday ma ogolaanayno ma garanaysaa in dadkii shacabka lagu sakafuro dad baana guryahoodii maanta aana wax daba laga daba laga shiday labaatan beri annagu waxaan ahay dad danyara ogolaan mayno shirkaddan iyo waxa weeye shirkaddan caloosha shaqaystayaasha ganacsiga nucmaan baa laga celiyey meel walbaa in la celiyey laamaha ammaanka oo aan la xidhiirnay ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi waxaa ka soconaya magaalada boosaaso kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo weliba maamulka puntland sida ay v o u xaqiijiyeen xubno ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland qaar ka mid a nabadoonnada maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada boosaaso ayaa bayaan dhowr qodob ka kooban waxay ka soo saareen arrinta dekedda magaalada boosaaso sida uu bayaankan u akhriyey muuse cali jaamac in heshiiska ay dowladda puntland la gashay shirkadda b o port db wold aanu ku fadhiyin sifo sharci ah maadaama ilaa hadda aan lahayn nuqul laga akhristo ama laga garan karo heshiiskaas waxa uu ku saabsan yahay labo beeluhu markay arkeen taariikhda iyo subcad xumada shirkadda b o port iyo d b wold ay ku leedahay mandaqadda sida maamul xumada ay ku samaysay mukalla jabuuti cadan iyo berbero hadda laga dacwanayo saddex beeluhu markay arkeen maalgeshiga ay sheegeen oo ah afar boqol saddex boqol iyo soddon iyo lix malyan oo dollar inuu aad uga badan yahay in afar boqol iyo konton mitir lagu dhiso sidaa daraaddeed dad khubaro ah oo xeeldheerayaaloo la weydiiyey waxay caddeeyeen in lacagtaa lagu dhisi karo dekad weyn oo caalamiya oo intaa ka weyn markay arkeen in muddada heshiisku uu yahay soddon sano iyadana waxay u qaymeeyeen in ay tahay muddo aada u dheer oo dhibaato ku ah shacabka iyo dhaqaalaha ummadda soomaalida markii shirkadda p o port d p world lagu wareejiyey dekedda waxay soo saartay khidmado aada uga cajabiyey yacni ganacsatada iyo doonyalayda taasoo ayaan qaadi karin culaab weynna ku ah dadka ka ganacsada dekedda boosaaso taasoo keentay inay xirnaato sideed maalmood isku soo wada duuba dekedda magaalada boosaaso oo ah isha dakhliga ugu weyn maamulka puntland ayaa muddo toddobaada xirnayd kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay ganacsatada iyo weliba shirkadda lagu wareejiyey maamulka dekedda boosaaso waxaana la sheegayaa in kor ay u qaadeen dakhligii laga qaadi jiray gaadiidka badeecadaha sida ee ku soo xirta dekedda magaalada boosaaso sida ay sheegeen ganacsatada dhanka kale waxaa xalay uu qarax u ka dhacay bartamaha magaalada boosaaso kaasoo aan wax khasaare a geysan ilaa iyo haddana laamaha ammaanka kama hadlin magaalada boosaaso waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka oo ciidamada ayaa la arkaya iyagoo gaaf wareegaya xaafadaha magaalada boosaaso si ammaanka loo xaqiijiyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso